madaxweynaha iyo agaasimaha weliba goobjoogka ay wasiiro ku tirsan dowlad goboleedka madaxweyne cabdicasiis weliba warbixin kooban wafduhu ku siiyey xaaladda dhabta ee deegaanada usoonu xusi in deegaanada koonfur galbeed horumar dhiniga arrimaha bulshada laka sameeya kulanka madiha dhamaadi kureed weliba warbaahinta si kooban la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed abuukar cabdi usoonu kuwarbiye ujeedka kulankaas isla wayba mayla raay ee ku mid ahay taarimaha doorashooyinka ku hadaleen goobihii laqobada lahaay oo ku mid ata baydhabo iyo baraaw maadaama dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ka qoba doonto un-ka qaybtuus ku qaada doono mayla raay fududaynta arrimaha meelala ka qobadow iyo saasoo kale mayla raay amniga doorashooyinka meelihii laku qobada lahaa ini la hagaaji wayba ku mid haytay waxyaabaha iyo ku hadalaayeen mashaariicda iyo ku hirgeliyeen koonfur galbeed oon ka horreyta dayactirka laga samayhay garoonka caalamiga ee sheetagadud airport oo un ka dayactirka samayhay oo qaybtiin korreyta ama feeskin korreyna meel gebagabe marahay oo feestii meel la raayin ka dambeeyoona mar dhow bilaawda doon taasoo meel la raayin meel eedan wanaagsan mara doon markiisu dhammaadona isticmaalo doonaan guud ahaan diyaaradaha shal bedelan in noocyo kastoo diyaaradoon iska jaran oo isticmaalo doonaan taasoo meel la raayin muhiimad gaareen leh koonfur galbeed iyo un ka bani airboortka baydhabo la dayactir airboor diyaarad nooc walba la fadao isticmaalo koro sikanagada fadhi isla saasoo kale mayba ku mid haytay mashruuc oo solar energy-ga mise meyle raay energy-ga oo ka shaqeeya iriida maadaama ay horeen koonfur galbeed mise soomaaliya meel iriida meyle raaydan dhata ani baydhabo laku hirgeliyo xarun oo meyle raay solar energy hasaaras oo un ka tanka badan isticmaalo doonaan isla saasoo kalena magaaladana qayb laku sii doono oo weliba meyle raay qiimo eeda raqiisan laka sii doona dilay raalka nagad wafdigii ku dareeray qaramada midoobay iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed welibaan sameeyey balanqaadyo badan
mahadsanid maxamed cali yuunus jawriye dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdixasiis xasan maxamed lafta garenyabeba magaalada baydhabo sun ku qeyb galay munaasabada lakadhaariya iyo gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka baaye mudane cumar balash gudoomiyaha cusub ee gobolka baaye iyo mayba madaxweynaha cabdixasiis xasan maxamed lafta garen usaha magacaabay sideedii bilong julaay oona xilkaasi usaha magacaabay islamarkaasna landhaari madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdixasiis xasan maxamed lafta garenyaba use sheegay in gudoomiyaha cusub ee gobolka baay use iyo aqoon-yahana xakubaxa kore shaqada use horyaala waanaba use sheegay in mas-uuliyad ku saaranta amniga iyo horumarinta deegaanada gobolka baay iyo dhibaatooyin shal duwan ku jira waanaba use ka baaqay maamulada degmooyinka gobol gobolka baay inayoo la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub ee gobolka baaya dhinaca kale ciyaal lah kula roorayay al-shabaab ooyo ka dayacan degmada berdaare ee gobolka baaya sada faahfaahinta warkun mar kale ninkasii ambaqaada waryaheena maxamed cali yuunus shuuriye al-shabaab dhowaan deegaano ku tirsan gobolka baay iyo gobolka bokool weliba ha ku barakicina dadkii deganayay tuulooyinkaas deegaanadaas al-shabaab dadkii ha ku barakiciidi weliba kumide toos weyne oo ku tirsan degmada bardaale ee gobolka baay dad iniska jara waayeela hanraab owlaad iyo deegaanshuha ku bugtaali xilligun weliba ku sugyina degmada bardaale dadkii ha bugtaali owlaadiyo welibaan haysana daryeel walbarasho tiro owlaadee iyo iniska jaran oon haysana walbarashadii aas-aasiga awlaadunya weliba iyna haanula fadaay in al-shabaab iyo askarayta kureedna iyo goobaha dagaalka jeyta laakiin waalidiintii dhali owlaadaas iyo gebihaan warkaasay diidi gudoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay maxamed isxaaq aracaase iyo warbaahinta kala hadlay degmada weliba farmingandaray wasaaradda walbarashada dowladda koonfur galbeed usoonanka baaqi in owlaadunka dayacan degmada la haladeera adeegyadii walbarasho aas-aasiga haaya
waxaa ku barakaceen laatumiyo toddoba tuulo oo deegaankaas toosyin hooskooyay dadkaas waliha barakaciyay nimankai cadowka ahay oo dadka iyo shacabka soomaaliyed guud ahaan dhibaateeya dadka iyo diintaba ha ku duuleen dadkaas madiyo aragan khilaafkana wali ku bilaawaday in cowlaad iyo dad askaraysianga laku diidi marka khilaafka soo meeli kusii jiitimaay dad hatan afduubadeen kubacda dadka wali go-aansadeen iyo inin hogaansanna nimantan cadowka ah oo owlaadin indiidaan waan iskula dagaalamaan marka saas dartiyee degmada hata ka sowayin noo baaqaas diraan mas-uuliyiinta noo sarayta wali fadaana awlaadaas maadaama shabaab lah kulroori derbiyaalku hatma arday bardaal derbi kasba u fidhiyaan caseey waan weydiyahay in waqtidaas linku mashquulin lanki unijiyay shabaabha kulroorina in hela waxbarasho shabaab diidoolah kulroori marka iyo derbiyaalku in fidhiyna oo awlaadaas dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeed wasaarada waxbarashada lamaada steedi federaalba in awlaadaas waxbarasho degdeg in hela si iyo ma ogaadaan in cilmidaas cadowka ah walbay on hayna oo diigna wadna ogaadaan in wadanka dowlad ku dhisanta oo dowladii waxbarasho iyo maarata kaalmo ku helaan marka baaqaan geeka wari eedanka wajahayaa dowladda wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda federaalkaba owlaadnu hadda ka dayacan degmada bardaale weliba markii hor la kusheenay deegaanan dhowdhow degmadaas al-shabaab waliba ee fadaasa in owlaadasay ee askarayta kureedniyo jeyta goobaha dagaalka
mahsanid maxamed cali yuunus shuuriye wasiirka wasaaradda gaadiidka cirki iyo dhuulka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed tayame buusashir gudoomiyey kulunka iyo waxaa ku qeyb galeen maamulada degmooyinka xudur tijeeg lagu rabdhuulay iyo kan gobolka booy kan gobolka bokola intii usa socday kulankiimaba si guud lanku warbiyayay xaaladda amni iyo tan bini-aadamo ee ka jirta deegaanada gobolka booy ooyo qeyb ku eta go-doominta degmooyinka xudur iyo wejeeda xaaladda iyo kasuganyin kumanaan barakacyaal ah oo dul saaran degmada xudur sidoo kale shirkiimaba lakaloo lanku sidoo kale shirkiimaba lanka dheeraday ah oo ku hadalka shacabkii dhowaana lax ku barakicii tuulooyinka qarniyaal iyo deganaayeen oo abaarta abaartaha iyo biyilaantaha iyo hawajaheen shacabka bokola wasiirka oo su-aalo laku weydiiyey qorshaha wasaaradda ee dhismaha garoonka diyaaradaha degmada xudur oo howlo isqaanaya ku socdan yamiba wasiirka maamulka koonfur galbeed usi sheegay in maamulaha in maalmaha socda la bilaabo doono dhismaha madaarka oo laka dhisawo barnaamijka silaqaan oo ku wasaarad ahaan iyo xoojiyayaan arrintaasa kulanka kureeda gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin iyo mibawse warbaahinta la wadaagay walyaabo geysada gaarka lanku hadli waana mibawse sheegay in wasiirkiisa ballan qaaday in sidaanka dhaqsiyaha badan landhisaw garoonka diyaaradaha xudur islamarkaasna shamiintada galaasa us wasiirka diyaarad kasheena doona maadaama magaalada xudur gebi ahaanba qalabka dhismaha iyo ku go-onta ciidamada dowladda iyo han amisom iyo miba howlgal iyo ku fuliyeen deegaana hooskoyo degmada marke ee gobolka shabeellada hoose sida faahfaahinta warkuninka si ambaqaada waryaheena maxamed cabdiraxmaan cali howlgal lagu sugayo amniga degmada marka iyo degmooyinka hoostaga ayaa waxaa laga sameeyey ilaa iyo lix tuulo oo hoostaga degmada marka howlgalkan uu hogaaminayay gudoomiyaha degmada marka cabdulaahi cali axmed waafow ayaa si wadajir ah u fuliyey ciidanka dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa amisom howlgalkan ayaa waxa uu ujeedkiisu ahaa adkaynta amniga iyadoona inta uu socday baaritaano lagu sameeyey goobo ay bartilmaameedsadeen ciidanka oo looga shakisanaa inay yimaadaan ururka al-shabaaba cabdulaahi waafow oo ah gudoomiyaha degmada marka oo howlgalkan qayb ka ahaa ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalka sameeyeen ciidanka iskaashanayay waxa uu sidoo kale gudoomiyaha uu shacabka ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidanka dowladda federaalka
waxaan sameynay batrool ama roond xoog leh oo islamarkaasayto aan ku sameynay eriyada nimanka nabaddiidka ay ku sugan yihiin saakay waxaan soo gaarnay meelihii iyo geedihii iyo xeebihii buururtii dhexdooda ay marar qaarkood ku dhuumaalaysanayeen annaga ciidamada xoogga dalka soomaaliya oktoobar iyo nabad sugidda iyo ciidamada deegaanka iyo ciidamada amisom oo iskaashanaya saakay waxaan batrool dheer ku bixinay xeebta dheer oo iskugu xerta jilib marka iyo degmada marka runtii habeenadan dhaqdhaqaaq ayay kasii wadeen ereyada jilib marka ilaa iyo galcad ilaa iyo maxaa layidhaahdaa yaaqbini ereyadan saakay waxaan si xawli ah saf ballaaran loogu sameeyey batrool ee garabsiman oo isla markaas haaya waddada dheer oo isugu xirta lambar lixdan iyo buufow ilaa xeebta marka inta u dhexaysa buururta iyo bacaadadaha ilaa iyo xeebtaba annagu qaybta xeebta jilibka soo aadi baan ka mid ana yacni muxuu ahay hogaaminaynay ciidamada kaleeto waxay aadeen waddada dheer ee ku baxda ceelwareegow ilaa iyo buulunaag ayay jiraan sidoo kale daaxweyntan ayaa lagu jiraa halkaasna waxaa la raad qaadayaa nimankan ee ku dhuumaalaysanaya geedaha dhexdooda ee isla markaasa muxuu ahay inay gaadaan mar waliba ciidamada amisom ama ciidamada xoogga dalka ee ka soo baxa jannaale marka ee isla markaas u socda magaalada muqdisho oo kale inay waddooyinka u galaan inta badan caadiyeystay ilaa iyo hadda waxaan haynaa raadkoodii oo saaka ayagoo kala cararaaya markii ay muuqaalada ciidamada arkeen ayagoo ordaaya raadkoodii baan haynaa ilaahay baa ku mahadsan ayagoo dhabarkooda noo muuqda aan marna arkaynin xabadkooda iyo wejigooda saa darteeda batroolkaas ayaan saas samayna batroolkan waa batrool caadi ah oo bishiiba hal mar in la sameeyo ay go'aansadeen ciidamada amniga deegaanka marka bishiiba hal mar in la sameeyo batroolkan waa maaragtay go'aan u yaala ciidamada maxaa layidhaahdaa degmada marka ku sugan haddaa yihiin fotiin oktoobar haddaa yihiin nabad sugid haddaa yihiin amisom haddaa yihiin kuwa ilaalada deegaanka degmada marka intaba waxaa la go'aansaday in nimankaanayto meelaha ay muxuu ahaye ee gelaan iyo meelaha ay dadku ku dhibaateeyaan ama ay ciidamada ku gaadaan ayagan in lagu gaado ciidamada dowladda ayaa si joogtaa u sameeya howlgallo lagu sugayo amniga iyadoona mararka qaar ay al-shabaab ku qaadaan gobolka shabeellada hoose weeraro gaadmaha kuwaasoo ay la beegsadaan saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa amisom
mahadsanid maxamed cabdiraxmaan cali ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble yamibawso kulun la qaaday guddiga amniga doorashooyinka oona iska jara taliyaalka booliiska heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo kan gobolka banaadir iyo taliska amisooma kulanka yamiba usoo kudhiyaya xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya yamiba taliyaha booliska soomaaliya cabdi xasan maxamed xijaare use sheegay in lanku hadli sidii midnamo si midnamo eh isku aragtiyayo isku duubnaan ah lanku qeyb qaadan lahaayay in doorashada dhiyaasi si amni ah lan iskula wada kaalada sidoo kale mayba hadalshays intaas ka daraya in kulanka usayo dhammaayeen dhammaan sagaal xub sagaal ka xubnood ee guddiga amniga doorashooyinka oo laiska raayay in doorashada waqtisha kudhiyada si hufan oo amni ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo kulanka shir gudoomiye maba u safaray xubnaha guddiga iniyo si hufan oo cadaalad iyo gudadan waajibaadka shaqe oo sugada amniga doorashooyinka dalka dhinay kale wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha soomaaliya marwo xaniifa maxamed ibraahim yamiba ku hadlay xafladda daafurka hay-adda naafada naafada qaranka waan maba sheegtay in shaqo badan la geliyey ingeeka meeliya hadeerta si lanhala hay-ad angaareh arrimaha dadka baahiya gaarka qaba maadaamayo baahiyo badanyo qaban wasiir xaniifa yamiba xustay in la dhammaystiro doono shuruucda laga difaaco xuquuqda dadka naafade waarmabaya intaasi ka dartay in bulshada qaar iyo ta koorayaan dadka naafade islamarkaasna lambaahinyay inay arrintaas meelahan ku wada jeesada sidoo kale mabaya sheegtay in la baahanyi in xafiisyada landhis xafiisyada iyo dhismayaasha dowladda la sameeyo meelo dadka naafada iyo kugala koran wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha soomaaliya yamiba guud ahaan dadka naafada ee ku codsatay in la in la shaqeeyan xubnaha in la shaqeeyan xubnaha hay-adda sidoo kalena hay-adda iyo ururada kalena inayo la shaqeeyan hay-adda naaf ee naafada ee qaranka maxamed jaama dhagacweyne oo ee guddoomiyaha hay-adda naafada qaranka yamibawse ku hadlay munaasabadda daafurka hay-adda yamibawse sheegay in tirakoobka haddii lahaayo dadka naafada ee soomaaliyeed yeeta lama dhibic shan milyan haabahood haabahaato arrintaas iyo rasmi ahayna guddoomiyaha yamibawse intaas usuka daray in shaqada hay-addiya ku mid atay in la ogaado tirada rasmiga ee dadka baahiyaha gaarka qaba taliyaha ciidanka hooga dalka soomaaliyeed jenaraal odiwaa yuusuf raage yamiba use kormeeray socdaalkii inka dambeeyay use ka anku amabaxay ee degmada buulo buurde fariisimihii hore ee ciidanka xooga dalka miilaso iyo kiya- kiyaalan miilaso miilaso oo use kiyaalan buuraha duleedka degmada buulabuurde kormeerka taliyaha ciidanka xooga dalka oduwaa yuusuf raage iyo mabawska u heliyaayay taliyaha qeybta labaatan iyo toddobaad jenaraal axmed maxamed calasow tareedisho usoona sheegay in xerooyinkii hore ciidanka reer la dhisi doono shalay ahaaytay markii taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed usisi rasmi ah aragunku jari xarunta taliska qeybta labaatan iyo toddobaad si ku-meel gaaray oon ka shaqayi doonta dhismihii shirkole ee degmada buulaburda ee gobolka hiiraana taliyaha yamaba kormeer shaykuusreed usun ama baxay magaalada muqdisho ee caasimada dalka madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hiirshabeelle yuusuf axmed xagar yuusuf dabageed yamabase shaqo joojin use ka sameeyey guddoomiyaha degmada buul- burdahe iyo ee buula burdahe gobolka hiiraan faysal xaaji aadan iyo lamadiisa ku xin lamadiisa ku xigeena shaqo joojintun yamaba la xiriirtay khilaafka muddooyinkii dambeen dhexeeya maamulka degmada ee degmada buula burda madaxweyne ku-xigeenka hiirshabeelle yamabase sheegay in maamulka degmada iyo xil- xalli waayana khilaafka ku dhex taagan bulshada iyo maamulka degmada warmiba sidoo kale uuse xusay in dhowaan la magacaabo doono mas-uul maamulka cusub ee lan- silanwada howlaha degmada dagaalamo ka tirsanaya al-shabaab iyo mabelsan isdhiibay ciidanka booliiska dowladda oo kasagoo magaalada dhuusmareeb kureed markii uuse xiriiraha la sameey saraakiil ciidanka kasugana deegaanka ceeldheere dagaalmahan iyo mabawse laga magacaabaya calase axmed xirsi oo lankasa u caraysa waan mabawse sheegay inuuse ha ku tanaasulay fikirkii al-shabaab waan mabawse codsaday in la cafiyo haddana uuse diyaaringaya inuuse la dagaalamo al-shabaaba calise carays iyo mabawse sheegay in inuuse shabaabka uuse aankubahi arrimaha uuse angaare islamarkaasna u saata diyaarangaya inuuse la shaqeeya ciidanka dowladda federaalka iyo haan galmudug oo howlgalka kuwada mudug iyo galgaduuda inka dambeyntii dagaalmahana calise axmed xirsi yamaba uu sahnis dhiibay gacanta ciidanka ciidanka dowladda ee kajarta todoba maalmood yamaba use use sheegay in use haka dagaalamay deegaana ka tirsan galmudug usoona shabaabka use kala shaqeeyaya si kastaba haato saraakiila dowladda yamaba horey iyo hambandhigana saraakiil iyo xubno ka tirsanaya al-shabaab oo isdhiibi ciidanka dowladda ee ku sugan gobolada dalka meelo shabaabkana dhansho iyo hambandhigayana ciidamayo sheegan in iyo ha ku goosadeen dowladda dhegeystayaal meel warkaasi ku daratamaba idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo tan akhbaaraadka banaanka dowladda ruushka iyo etoobiya yamabayo shal saxiidana heliis la xiriira iskaaladowka militariga kureed markii iyo wadaxaajoodan wadaxaajood socday saddex maalmood iyo oon ku arinsadaayn dhinacyada iskaaladowka heliiskaasi yamabawse diirada laga saareeyay casriyeynta iyo warkubedelka awooda ciidanka etoobiya ee dhinacyada aqoonta xirfadaha iyo farsamada tekno- teknolojiyada casriga ee dagaalka madalla tumi koowaad ee iskaaladowka militari iyo farsamada ee lamadaasi waddan yamaba uuse reed uslanka fiiri doone hooloogay lamada guddi ee qobadan iyoona dejiyan tilmaamaha tilmaamo ka eedan iskaaladowka mustaqbalka guud ahaan dhegaystayaal mabaantaa ka gabagabeyna warkii hanimi hamiinimaysan kula darartan idaacadda raadiyo baydhaba ee magaalada baydhaba anoo maxamed bare sina darersi aya warma bahasaaray maxamed cabdiraxmaan ibraahim dhanka farsamada babayin fadhiya injineer borow intii warkun warlimadeenu kulamana mabasin ku tabaan sidaas iyo nabadgelyo